Magaalada Adoole ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah meelaha ay gabdhaha kaalmaha hore ka galaan waxbarashada, iyagoona dadaal ku bixiya waxbarashadooda ayna kaga firfircoon yihiin marka loo eego dhanka wiilasha. Gabdhaha ayaa la sheegaa inay yihiin kuwo waxbarashada ku fiican, iyaga oo qaarkood markay dhammeeyaan heerka koowaad ee waxbarashada, u gudba heerka labaad ee waxbarashada si ay u dhammaystirtaan waxbarashadooda. Qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool magaalada Adoole ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay faa'iidada gabdhaha u leedahay waxbarashada jaamacadaha.
Magacayga waa Xamdi Cali Axmed. Faa'iidada ay gabdhaha waxbarashada jaamacadaha u leeyihiin waa faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin. Horta qofka bini'aadanka inuu wax bartaa iyo inuu jahli ahaadaa se u kala sareyso qof walba wuu ogyahay. Qofka muslimkaana inuu wada cilmi ah cilmi wada uu ku helayo inuu maro ajir ayuu ku helayaa diinteena inaan wax barano oo wax aqrisano way na fartay. Een khaasatan gabdhaha waxbarashada inay heerar kale kasii gaaraan oo ilaa jaamacado kasii kala baxaan een waxay u leedahay faa'iidooyin aad u fara badan. Maxaa yeelay een gabadha waa bulshada udub dhexaadkeeda waa gabar, bulshada waxa soo saaro waa gabar, een intan wadada ordayso waxa dhale waa gabdho. Marka inay gabadha aqoon-yahanad noqoto oo jaamacado kasii baxdo aad ayay u caawineysaa ilmaheeda, ayada, bulshadaas ay dhex degan tahayna way caawineysaa oo waxay u leedahay anfacad fara badan.
Magacayga waa Najma Cali Maxamed. Faa'iidada ay u leedahay gabdhaha inay jaamacadaha dhigtaan ay jaamacadaha ku biiraan waxaa ka mid ah in naftooda ku anfacaan, inay waalidkooda ku anfacaan, iyo inay ku shaqaystaan iyo in bulshada ay wax ku taraan iyo waxyaalo kale oo fara badan. Een gabar wax baratayna waa bulsho wax baratay. Marka ay gabadha wax barato wax badan ay dunida kusoo kordhinaysaa, wax badan bay garanaysaa oo ay kala hagaysaa. Wax badan bay kala hagaysaa oo ay isku daba ridaysaa.
Inta badan goobaha waxbarashada waxaa ku yaraan jiray waayadii hore ee gabdhaha kuwaasi oo waalidiinta qaar ayna xoogga saari jirin waxbaridda gabdhaha. Balse xilligan wacyiga bulshada oo kor u kacay waxa uu keenay in xoogga la saaro waxbarashada ee gabdhaha